degmooyinka iskuulka Iowa ayaa dib u eegis sameynay siyaasadooda ku saabsan xirashada maskaro kadib markii gobolka uu soo saaray xagtigan cusub dabaqyadii cusbucii hore si kastaba ha noqotay dhowr degmo dugsiyad oo waaweyn oo ay ku jiraan Sioux City ayaa weli u baahan yahay iyaga waaxda caafimaadka dadweyne Iowa lix waji dubka waa inay ikhtiyaar yihiin iyo iyo in caruurta lasoo bandhigo covid-19 aysan ahayn inay guriga joogaan taasi waxay khilaafsan tahay c d c-ga oo leh weji daboolasiita iyo karantiilinku waa inay sii socoto ilaa daad waaweyn ee caruur badan laga talaaliyo laga bilaabo maanta hiv uma baahna macamiil si buuxda la talaalo iyo shaqaaluhu inay xirtaan wejiga dukaanada haddii aysan u baahan yihin sharciyada maxaliga ah war-saxaafeed ayaa sheegtay in daabulooda wejiga ayaa sii waday in si adag laga talagalayo macaamiisha aan si buuxda u talaalin walmart iyo target sida kale waxay ku dhawaaqdeen cusbucini isku mid waaxda caafimaadka bulshada iowa ayaa soo warisay inaysan jiraan dhimasho cusub sababa la xiriira dhibaatooyinka covid-19 talaadadii waxaa jiray ku dhawaad laba boqol kiis oo cusub oo ka mid ah laga diray gobolka woodbury tan iyo markii ugu bilaabmay faafada lix kun iyo lix dadka degan iowa ay u dhintay dhibaatooyinka cudurka iyadoo ku dhawaad afartan boqolkiiba ay degan yihiin xarumaha dareylka muddada dheer caawinad ayaa kusoo nocota wadada qoysaska ku nool agagarka magaalada siw city ee wajaxay hagaagada bixninta sanduuqa cuntada baryalaadka qoysaska waxay qorsheysay khamiista iyo khamiista soo socota tobanka subaxnimado goobta baabuurta la dhigto ee kaniisada bulshada ee sunnybrook manasabada wadista gowrida waxaa martigeleynka xarunta rajada iyo xarunta waxqabka bulshada zealand agaasimaha fulinta ee hay ahayd waxqabka bulshada ayaa sheegtay in cuno yaraanta ay weli ku badan tahay zealand iyada oo la mariyo fidiinka cudurka